magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxaa lagu qabtay kulan dood wadaaga oo ku saabsan fahamka bulshada ee nabadda iyo kaalinta ay haweenka ku leeyihiin kaasi oo ay soo qabanqaabisay hay-adda horumarinta dumarka ee d d a kulanka ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya haweenka aqoon-yahano dhalinyarada jaamacadda ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale ubax nuur oo kamida mas-uuliyiinta hay-adda horumarinta dumarka d d a ayaa ka waramaysa ujeedka kulankan dood wadaaga ay u qabteen maanta mawduucan u taagannahay waa bis building bis building micnaha waa nabad fahamka nabadda waxay u noqonaysaa waxay ka mid noqonaysaa brogaraamada capacity buildingka iyo wacyigelinta bulshada taasoo aasaas u ah in mataqaanaa nolol wanaagsan lagu wada noolaado ilaahay qur-aankii subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waid qaala rabuka lilmalaaikati inii jacilun fi lardi khaliifa biniaadanka dhulka asaa khaliifo loogu dhigay soo mas-uuliyadda naga saaran khaliifada waxay tahay inaan mataqaanaa aan generationkii ay socoto in mataqaana aan si xaq ah aan u maamulno dadka maxaa la dhahaa adduunka ku nool qofkii mas-uul ah iyo qofkii mataqaanaa qof kasta mas-uuliyada ka saaran qaar ka mida martisharaftii kala duwanaa ee ka qayb gala dood wadaagga ayaa ka hadlaya muhiimadda ay nabadda u leedahay bulshada
sida hore loo sheegay nabadda way maaragtay aada mawduucu balaaran waayo meesha laguma soo koobi karo angal kastay taabanaysaa nabad marka laga hadlayo mostly dadka waxay yidhaahdaan soomaaliyeed fahamka ay ka haystaan waxaa waaye meel uusan ka jirin dagaal laakiin maxay aheeto aniga waa kaga duwanahay nabad waxay maaragtay taallaa meeshii ay cadaalad ka jirto oo rule of lowna uu ka shaqaynayo sida aan ognahay soomaaliya ma dhihi karno hadda intii aniga kulley wixii burburkii ka horreeyey experience kama haayo laakiin wixii ka dambeeyey intii maaragtay aan dib taariikhda u aqriyoon u fiiriyey
nabadda laba heeraa u kala qaadno markii aan aan dowladda ka hor ee dadku miyiga joogeen gumaysigana noo imaanin dowladnimadana aan la helin nabad dee waxay ahayd inaysan colaad jirin dagaal jirin wax haba yaraatee xasilooni darro abuurayana ay jirinaa nabad dadku yaqaaneen talabaad nabadda maxaa lagu qeexay haddana ku jirtaa almuslimu man salima almuslimiina min lisaanihi wayadi qofka dadka muslimiinta afkiisa iyo adinkiisaba ka nabad galaan bal hadda qeexitaankii qofka muslimka ah waxaa lagu sifeeyey nabadgelyada inuu laga nabad galo gacantiisana laga nabad galo afkiisana lagaa dood wadaagan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii looga wada shaqeyn lahaa bulshada iyo dowladda nabadda